أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha jimco walba ayaad xiliyadan oo kale ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan hadduu allaha ugu dilihi doono toddobaadkan waxaanu ku lafa guri doonaa dagaalka ka socda soomaaliya muddo ku dhow labaatan sannadood oo xidhiidh ah muxuu u soconayaa maxaa la isku hayaa maxaase xal u noqon karaya waxaa nagala qayb gelaya sheikh cali cabdulaahi sheekh cali katiin sheikh abu ruqiya iyo sheikh cazaam abu yaxya waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha الصعاب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن
wahagaaga dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaanu hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidaa aad horudhacaba aad ku maqasheen waxaan maanta barnaamijka ku lafaguri doonaa mowduucu aada u guda weyn dagaalka soomaaliya ka socda sababaha uu u soconayo muddada labaatanka sannadood ku dhow iyo waxa u xalalka ah ayaan dhinacyo kala duwan ka eegi doonaa maadaama dagaalku uu yahay mid diinta ku salaysanna waxaan mowduucan eh, ku martiqaadnayo culimmada diinta qaarkood sheekh cazaam abu yaxya sheekh abu ruqiya iyo sheikh cali cabdulaahi sheekh cali katiin Eh, sheekh cali adiga ayaan kugu horeynayaa eh, anigoo dhammaantiinba eh, idinsoo dhoweynaya ramadaan mubaarak Eh, sheekh cali marka hore dagaalka soomaaliya ka socda waxa uu ku salaysan yahay diin haddaba waxaad noo sharaxdaa si kooban waxa uu yahay eh, jihaadku
آه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد آه، جهادكو وميش أوصل رئيس إسلامك ويان حق فضلك خيرك وحا معني سنة وياه إن لو جهاديو جهدي إيو طاقة انت الأولين لغو بحيو لمحاربة الكفار قال هذا إن لا دقالمو لولا دقالمو لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كلمة سر noqoto iyo dadka mustadcafiinta ee gaaladu ay gumaysanayaan gumaysiga in laga dul qaado taas ayaa loo jihaadayaa qaayadu waa sidaas weeyaan hadafka kasii dambeeyana waxay tahay irshaad ulumma ummadda in la hanuuniyo oo ay diinta ilaah ku toosnaadaan oo axkaamta shareecada ay ay noqoto midda xaakimada waxaa xukumaysa ay noqoto insha allahu tacaala dimaada muslimiintu inay nabad galaan dadku cizi iyo sharaf inay helaan Ee, ma-aalka aakhira laga rabana ay tahay ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa in mansilo lagu gaaro iyo janno iyo dembi dhaaf lagu helo taasaa loo halgamayaa waana midda ummaddu ay cizi ku heli karta oo keliya waa dariiqa keliya nabigu nooga tegay sal allahu alay wasalama waan kuu soo laabanayaa Een, sheekh casaam abu yaxya een, jihaadka ee, diinta ayuu ku cadyahay Ee, laakiin sifadee loo jihaadayaa yaa looga dayanayaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم إلهي بمهاد إسكالي أدونا آد بضم هسنتي فلبين إن جادك وعباده مدام عبادية هي وشي أشياء إلهي تبارك وتعالى لو قد وهذا وكمد هي وحلق قد يني وحويا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أيا لقى قد يني شرائدا إيا قابك إيا نظامك لو جهاد أي ذلك لا جهاد أي ألا الدينية ألا الدينية كلها وأشياء شرعيا كسار أرتي ويا waxaa laga qaadanaya marka lagaga dayanaya waxa weeyaan waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa lagaga dayanaya shayga markuu cibaado noqdo asaalatan laba shardi ayuu u baahan yahay oo ilaahay tabaaraka watacaala ku aqbalaa labadaa shay waxa weeyaan qofku inuu ikhlaas u sameeyo waa la dartii uu qabto midda labaadna waxa weeyaan in rasuulka sala allahu calayhi wasalam lagaga daydo oo mutaabaco loo sameeyo ayaa cibaadada lagu aqbalaa marka cibaadadu aslan waa noocaas weeyaan jihaadkuna maadaamuu cibaado yahay yaa lala jihaadayaa xiliyada la jihaadayaa yaa la daynayaa yaa la dilayaa kulli hadihi alashyaa waa shay muqarar ku ah fii shariicatina cidda lagaga daynaya waa nebi maxamed sala allah alih wasalam wayahay sheekh aburuqiya arintaas anagoo ka ambaqaadayna sheekhu wuxuu sheegay in lagaga dayanayo nebiga sal allahu caleyh wasalam iyo saxaabadii dagaal ayay galeen saxaabada iyo rasuulka siirada ku xusan dadku ay wada garanayaan duruufihii keenay inay jihaadaan soomaaliya ma ka jiraan
nacam way ka jiraan jasaakum allah khayr jihaadku sida walaalaha iga horreeyenba ay sheegeen wuxuu ku cadyahay aayaadka kitaabka allah subxaanahu watacaala noo soo dejiyey wuxuu leeyahay kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum kutiba calaykum usiyaam oo hadda la joogo oo ummaddu wada soontay kutiba iyo kutiba iskumid waaye calaykum iyo calaykum iskumid waaye alqitaal iyo asiyaamna waa iskumid alta mid ay shamsiya ah iyo mid qamari ah markii laga reebo isku wasan waayo isku ciraab waayo ummadda waxay qaateen kutiba calaykum usiyaam way qaateen laakiin kutiba calaykum alqitaalu waxaad moodaa in qolo gooni ah ay waajib ku tahay amal inay u arkeen suurtagal ah xaaladana sidaas ma ahan labada amarba allow ka yimid ilaahay subxaanahu watacaala labadu isaga ka yimaadeen wuxuuna leeyahay kutiba calaykum alqitaal wahuwa kurhun lakum wacasaa an takrahuu shay wahuwa khayrun lakum wahuwa kurhun lakum kan le alqitaalu fii sabiililah wacasaa an tuxibuu shay an tarkuhu wey gabagabadii allah isagaa ka hadlay wuxuu leeyahay wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun alla wuxuu og yahay wax maslaxdeena ku jirto masaalixdeena waxay ku jirto fi dunya waalaakhira isagaa og aniga ma naqaana maa fii masaalixna fi dunya waalaakhira saas darteeda ayaa waajibna wuu yahay ummadana danteeda masiirkeeda danteeda fi dunya waalaakhira badbaadadeeda waxay ku jirtaa inay dagaalanto kitaabka ilaah inay qaadato waa tahay ee isla su-aashii ayaan si kale u dhigayaa marka yaa lala jihaadayaa waa maxay cilaaqada ka dhexaysa qolyaha maanta lala dagaalamayo iyo qolyihii saxaabada iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam ay la dagaalamayeen maxaa ka dhexeeyo xidhiidh ah
wax ka dhexeeyo waa kuwaan la dagaalamayna gaala ay ahayn kuwaana gaalo waayo waqaatilu lmushrikiina kaafana allaa yidhi magaca gaalnimadana allaa bixiyey waladii khalaqakum fa minkum kaafiru wa minkum muumin magaca gaalnimada allaa bixiyey midka ee muminimadana allaa bixiyey huwa samaakum lmuslimiina min qabli bu allah qur-aan ku leeyahy waxaa laga rabaa qof kastoo muslim ah meeshii wadadii saxaabadii ee nabaga mareen inay maraan baa la rabaa allahna wuxuu leeyahay laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasanatu liman kaana yarju llah walyowm alaakhir waa tahay aad baad umahadsan tahay n haddaan hoos u sii daadegno sheekh cali katiin hadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal kula jirtaa ciidamo shisheeye iyo dowladda federaalka iyagu dowladda federaalka markaan eegno shisheeyaha waa la gartay maxaa loola dagaalamayaa bismillah jasaakallah khayr akhi dagaalku wuxuu ku socdaa cid kastoo gaalowday buu ku socdaa ama gaal asli ha ahaado ama mid maaragtay murtad ha ahaadee labada weliba murtadiintu dagaalkooda waa ka waajibsan yahay midka gaalada asliga maxaa kuwan axkaam badan bay uga duwan yihiin gaalada asliga marka dagaalkooda waa min awjab alwaajibaat wey xuruubu ridda markay dhacday abubakar asidiiq iyo saxaabadiya la dagaalameen niman qaarkood adimayaan oo tukanayaan oo laakiin dhahay muslimatulkadaaba rasuul ah bay la dagaalamayeen oo waxba aysa u reeban marka dagaalkii saxaabadu ay galeen gaalo aslina waa la galeen murtadiinna waa la galeen marka dagaalka hadda lagu qaadaya nimankan xasan sheekh iyo kooxdiisii wixii ka horridaha meesha yimaadaba waa dagaal saxaabadii ay galeen oon ku dayaneen qur-aanku waana faray nimankaana waxay ku riddoon wax fara badan wey gaaladii bay la socdaan gaashaanka la qaadayaan la jiraan ilaahina subxaanahu watacaala wuxuu sheegay ciddii gaala raacdan egeday ka mid yihiin waman yatawallaw minkum fa inahu minhum marka minhum min alkufaar gaaladay ka mid yihiin waxay uga duwan yihiin ma laha mar hadday gaaloobeen oy diintii ay diideen oo shareecadii ku dhaqmi diideen oo da- da- qaanuun iyo dastuur ay degsadeen gaaladiin ay kusoo hor ordayaan oo muslimiinta ay kusoo hogaamiyeen haddee gaalada sida loola dagaalama ka daran in loola dagaalama muslimiinta waajibka saas loo dagaalama waa tahay ee, sheekh cazaam ee, taariikhda ee, iyana waa muhiim Een, waxayna ka mid tahay xujooyinka soomaaliya ama caalamka kale ee islaamka ma soo mareen dagaalo noocan oo kale ah oo soomaaliya ka taagan oo kale ah liannahu ee, hadda dhinacyada lala dagaalamayo waxay leeyihiin al-shabaab oo kale dhiiggeenay xalaashadeen oo oo dad muslimiin ayaanu nahay bay leeyihiin marka ee, si fahamka een, uu u caddaado taariikhda ma noo sheegi kartaa ama soomaaliya ama caalamka meelo dagaalo noocaas ay ka dhaceen aad iyo aad way tiro badan yihiin kowna waxaa ka ah dagaalkii ay la galeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim nimankii murtadiinta loo yaqaanay ay la galeen nimankaa murtadiinta loo yaqaanay xorow ridda ay ku caanbaxdayna aqsaam bay lahaayeen qaarna nebi sheegtay raaceen qaar sakaday diideen qaar ba nooc bay ahaayeen qaar muslimiin bay sheeganayeen qaarna sidooday diinta uga tegeen waa taariikhda ti koowaad ee soo martay weeyaan kadaalika waxaa la mid ah xilligii tataarka waxaa dhacday in dad fara badan oo muslimiin ay ridoobaan oo gaaladii waddanka soo ijtiyaacday muslimiinta ay raacaan muslimiintii markaa joogtay markaa nimankii tataarka ahaa iyo nimankii ridoobay israacay isku sii ayay ula dagaalameen haddaynu fiirinno soomaaliya iyada lafteeda saasoo kale ayay uga dhacday oo xilli dhow oon sii fogayn oo taariikhii sayidkiiyo daraawiishta haddaan ka soo qaadanno sayidkiiyo daraawiishta waxay la dagaalamayeen oo hadda soomaali oo dhan bay ku faantaa qabaa'il ridoobay ama dad ridoobay oo ingiriiska la safnaa ama talyaaniga la safnaa ayay la dagaalameen gabaydii sayidkan ku faannaa maxaa la yidhaahdaa oo aynu mar walba aynu akhrina nina qadaamo faranjiya maantii abuuriin ama awrtaba u rara ama adhigaba u qala ama uba ilaala ama uurka kala jira ashahaado beeniya islaamnimaha lagu dhaqo ilaahayna nama odhan anama ogolaan karo kadaalika waa kii ilaahama soomaali ridowdaybaan midaan saab ka toogto iyo midaan suunka ka gooyo iyo midaan saabir ka yeelo saddexda aan huraynin gabayaysi tirada badnaa ee noocaas ahaa way soo martay taariikhda markaa muslimiinta qadiiman hadday tahay xadiidan hadday tahay qarniyadii dhexe hadday tahay qarniyadii dambe hadday tahay geeska afrika hadday tahay dhulkan kale muslimiintu leeyihin haddii ay tahay weligeed buu soo dhici jirtay dad intay ridoobaan inay gaalada raacaan dadka muslimiinta ee diintooda ku dhagganna ay la dagaalamaan cidda ugu horraysay ee lagaga dayanayana waa saxaabatu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam culimadan waxay dhahaan sida mushrikiinta loola dagaalamaayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa laga bartay sida murtadiinta loola dagaalamayana abubakr sidiiq radia allahu canhu ayaa laga bartay sida buqaada loola dagaalamayana cali bn abi taalib radia allahu canhu ayaa laga bartay sida khawaarijta loola dagaalamayana kadaalika iyana saxaabada ayaa lala bartay waa seefaha ilaahay tabaaraka wa tacaala uu soo dhiibay ka mid tahay waa seef lagu dilaayo mushrikiinta waa seef lagu dilaayo murtadiinta waa seef dadka buqaada lagu dilaayo waa seef qutaacu duruqa lagu dilaayo intaba qur-aankii ku taalaa intaba ilaahay baa tabaaraka wa tacaala inoo sheegay marka waa shay taariikhda meli ka ah weeyaan war kastana way dhacasaayo dad markay yimaadaanay soo duulaanay gaala timaado dad baa diintoodii ka insalaaqaaya oo ka ridoobaya waxaa loo dilaya markaa sida culimmadu ay sheegeen sida gaalada loo dilaayo ayuunbaa loo dilaya Barakallahu.
waa tahay sheekh aburuqiya soomaaliya oo kale hadda diinta islaamka waxay soo gaartay muddo aada u fog ayay soo gaartay Een, dacwada muddo badan bay socotay qadaayaadka hadda la isku hayo aad baa loo sharaxi jiray sida aan taariikhda ku hayno ama xogta aan ku hayno Een, haddana culimmadii afartameeyo sano soo waday dacwada qaarkood ayaa qayb ka ah waxyaabaha hadda la isku hayo hadday tahay dimuqraadiyadda oo kale hadday tahay dastuur la qorto oo u n-ka ee laga soo dheegto hadday tahay halkey wax ka jiraan marka taariikhda markii gadaal looga laabto ee umuuraha noocan oo kaleeta amba culo- culamaa isu weligeeda baa jiri jirtay wax hadda bilaawday ma ah qof ahaaye min kutaabil waxyi ah ayaa muxuu ah ridoowey diinta ka baxay marka ee in dee mar walba ay taagnaadaan culamaa usuw in la helo waxaa weeyaan waa waa wax iska jiro oo waa macnaha arrin hadda bilaawatay ma ah allah subxaanahu watacaala fii kitaabihi wuxuu ku leeyahay walow shaaa rabbuka la aamana man fi lardi kulluhum jamiica haddii alla dooni lahaa adduunka intay joogto dhammaantooda ilaahay rumay lahay afa anta tukrihu nnaas hataa yakuunuu mu'miniin waa xaqiiqa dadka in gaalna qaalna ay noqdaan gaalo noqdaan qaarna ay noqdaan maxay ahay mu'miniin ay noqdaan allah subxaanahu watacaala ayaa ugu talagalay gaaladana codownimo allah ku sheegay amarkana allah ayaa bixiyey in lala dagaalamo codowga ha ahaadaano saliibiga ha ahaadaano amba codowga gudaha ha ahaadaano nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allahu buu leeyahay ay ka gutaan salaadii zakadiina ay bixiyaan faidaa facaluu dalika casamuu minii dimaahum amaalahum bule ilaa bixaqi alislaam xaqiiqada sidaas weeye culamaa usuuna weligeeday jiri jirtay haddana waa jiraysaa aawa kow iyo tobankii culummada ahaa ee soomaaliyeed xilligii dowladdii shiiciyada la baabiye la didilay maxaa lagu dilay sidaas unbay ahayd jazaaka allah khayr baarak allah fiikum waay sheekh cali katiin dadka qaar hadda marka dagaaladan ay ka hadlayaan waxay leeyihiin waxyaabo aan ku qasbannahay ayaa nagu kalifay dowladnimada in la dhiso dimuqraadiyadda in la qaato oo kale xalka soomaaliya ayaanu u aragnay qaar waxay leeyihiin dhaqaale ayaa naga galay meesha arrimahaasoo xataa wadaadaha qaar ay ka hadlayaan taas ka waran maxaa ma loogu cudurdaari karaa
jazaak allah khayran horta adduunyada in la raaco oo laga doorta diintii waa lagu gaaloobaa ilaahina subxaana watacaala qur-aanku ku sheegay in dad badan adduunye ay raaceen oy ku bedesheen aakhiradii ay diinta uga baxayaan nabigu sal allau aley wasalam wuxuu noo sheegay xilli waxa imaanaya fitan badan ay timaado ummaddu ay wareerto kadibna waxaa weeye qofku galabtii subxii buu gaarayaa isagoo muslim ah galabtiina waa gaaloobaya mid baa galabtii asagoo muslim lagu ogaa subxi waaba gaalba limaada yabiicu diinahu bicaradin min addunya xoogaa yaro adduunyaa dhaqaaraadis ah marka yacnii adduunye raac looma gaaloobo in la yidhaah sax ma ah dad badan baa yacni qayli min addunya waxay ku bedelanayaan diintoodii iyo aakhiradoodii ku bedelanayaan war qofka dhahaya dimuquraadiyadaan rabnaa dastuuran dhisaynaa dowladnimaan raadinaynaa oo gaaladu ay raalli ka tahay haddee dowlad ay gaaladu ku qanacsan tahay oo raalli ka tahay oo muslima baa dhici kartaba walan tardaa canka alyahuuda walaa nasaara taata tabica millatahum yuhuud iyo nasaara waxay gacal dhaqaale kugu siinayaan oy kugu gargaarayaan garabku siina markaa diintooda raacdo ama haddaad kasoo horjeedo mabaadi'dooda iyo gaalnimadooda yani waa kula dagaalamayaan ku taageeri maayaan marka dowlad yacni qaramada midoobe laga aqoonsan yahay oo raacyaahoo yacni maraykanku dhaqaale ku bixinayo reer yurub ku bixinayaan oo la taakulaynaayo oo meesha lagu biilaayo ujeedadii loo dhis markay fulin waayna daciifeen waa laga tegayaa marka waxba looma haya moogta hadda albaabada laga soo xirtay meeshaan ay qalinayaan annaga isku filaanayna ninkii wuxuu dhahaya maaragtay dharaadan lahayn dhaxanka ama biiyo yiri moogta halkaas kusoo gebangabay sheekada yani meel cilaaw taagan yahay nimankii shalay daba ordahaya waxba waa ka soo waayay asaguna wuxuu isku difaaca ma hayo marka nimankaasi waa niman diintoodii ku bedeshay adduunyo sheekh cazaam laakiin ma jirtaa daraasad dhab ah oo la sameeyey ama indhaindhayn allaylehe daraasad ka daba dhowaan karta oo lagu qiimeynayo waxa keenaya qofka soomaaliga ama dhinacyada hadda ishaya dhinac ka mid a ee dowladda federaalk oo kale in ay qaadato dastuurka dimuqraadiyadda oo culimmada soomaaliyeed duruus badan ay duubeen ayaa meel walba yaalla oo youtubeka ku jira oo ka hadlaya dimuqraadiyadda muddo badan sheegaya inay gaalnimo tahay culimmadii waaweyneed xataa qaar dhintay haddana in la qaato oo lagu dhiirado oo bannaanka lala yimaado oo arrintaasna ay saabtay in dagaal uu ka dhaco waddanka ma la baaray baaraka allah fiika baaritaan uma baahna ilaahay baa tabaaraka wa tacaala inoo sheegay rasuulkeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa inoo sheegay meesha ibliis baa jooga ibliisna markuu nebi aadam la coloobay ee jannada asbaabtiisa iyo sheekadiisii lagaga soo saaray wuxuu geed dheeriyo geed gaabanba u fuulay in dadka uu naarta ku shubo ayuu geed dheeriyo geed gaabanba u fuulay wuxuu ku dhaartay laatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu akarahum shaakiriin saasuu ilaahay tabaaraka wa tacaala inooga warramaya tiibuu ku dhaartayna ilaahay baa inoo sheegayo inay u dhowowdo inteeda badan ba ilahay inoo sheegay walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin marka fariiqan yarna waa kan dagaalamaya weeyaan ee diinkiisa u halgamaya weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala mar kale wuxuu dhaha ina shaytaana lakum caduwan faatakiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi saciir ibliis iyo awliyadiisa iyo dadkiisii ayaa shaqaynaya rasuulkuna sala allahu caleyh wasalam wuxuu inoo sheegay in dadka intooda badanba ay naar gelayaan oo kunkiiba qofba jannada ka gelaya ayuu rasuulku dhahay sala allahu caleyh wasalam marka towfiiqda ilaahay baa tabaaraka wa tacaala bixiya culimmadu way hadlayaan hore iyo dambaysaba way u hadleen xaqa uga caddeeyeen ilaa dee kitaabkiina waana dhex yaallaa sunni rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waana dhex yaallaa kuwa hadda noole culimmadaana way hadlayaan kuwii hore usoo noolaana way hadlayaan kuwii kutub ka tegey dhaxal ka tegeyna weli kutubtoodiibaa hadlaasa laakiin dee ninka meelu caddahay miilo ka midow ayay soomaalidu tidhaahdaa qofka haddii meel waalan loo wato meel xun loo watana qofku markaas ma hagaagayo dadka qaarkood oo maxaa la yidhaahdaa gabyeyna iyaga laftooda saasoo kale ay ku cabireen saasoo kale ayay ku cabireen oo maxay ninkii gebi ayay waa kii lahaa nin qalbila qur-aan nin u akhriyay qaafdhi ku harnaan qofku hadduu qalbila'aan ku dhacdo oo meel uu u socdo qofku wuxuu noqonayaa qof meeshaa u socda ayuu noqonayaa marka aslan diraasada qur-aan ka sameeyey ayaa inagu filan diraasada rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay ayaa inagu filan dadkaana intooda badan siduu ilaahay tabaaraka wa tacaala u sheegay saada sheekh calina noo sheegayey ayuunbay u gaaloobaya dalika biannahu mustaxabu alxayaati addunya cala alaakhira dadkii waxaa ku yaraatay aakhirada qiimaheeda ayaa ku yaraaday daarta ka dambaysa aada uma qiimaynayaan qof kastaa marka wuxuu rabaa nolol maalmeedkiisa inuu raadsado ayuu rabaa boqolkiiba sagaashanna waxaa loo gaalo maxay tahay waa ogaa yarodha lala adduuyo waa hadda sheekhu xadiidku inoo sheegaya macna yabicuuna diinahum bicaradi min addunya weliba khaliil oo aad iyo aada u yar ayay qaarkoodna xataa ma eelayaan oo hadda waa ninkii sheegayay maxaa la idhahdaa nimankii gaaloobay intii yare loo ballan qaaday ee diinta uga tegeen xataa in laga goosa sooma sheegaysaan oo la sheegayo hadda ay dawarsanayaan kolo meel u cararayaan marka iyadoo aan la helahaynin waxa loo gaaloobayay ee loo ordayay waxa weeyaan waa intaa yare dhaldhalaalka adduunyada weeyaan intaa ilaahay tabaaraka wa tacala inoo sheegay ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay ayaanay nagaga filan dadka muslimiintana marka waxaa laga rabaa inay noqdaan dad aakhirada ilaashadeen adduunyada aanay ilaashanin midda labaad annagama ilahay baa tabaaraka wa tacaala u noolahay inaan raali gelinno mise gaalaan inaan raali gelinno aan u noolnahay dadka muslimiinta ha isweydiiyaan qofka muslimka waxaa laga rabaa adiga xayaatadaada maxaa laga rabaa inaas weydiisin haayadii hadafkaad u noosha maxay tahay hadduu qofku dareem marka inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala raali geliyo inuu u nool yahay gaal oo dhan hadduu isku yimaado waxaba haba yaraatee ku yeeli maayo imska laa bidurin falaa kaashifa lahu ilaa huwa sooma wayuridka bikhayrin falaa raadda lifadli hadduu ilaahay tabaaraka wa tacala khayr kula doonana cid celin karta haba yaraatee ma jirto hadduu shar kula doonana cid haba yaraatee kaa celin kartaa ma jirto marka irdaau ullah waa haayatun tudrak laakiin irdaau nnaas waa haayatun laa tudrak weeyaan marka ilaahay tabaaraka wa tacaala dadku ha raaligeliyaan bini aadan raaligelintaa iska dhaafaan
weli waxaan ku guda jirnaa falanqaynta sheekh aburuqiya diinta islaamka inkastoo dadka muslimiinta ah ay tahay diintoodii haddana waardiyeynteeda iyo ilaalinteeda xagga waajibaadka marka laga fiiriyo dadka garanaya ee aqoonta u leh innamaa yakhsha allaaha min cibaadihi alculamaa culimmada ayaa mas-uuliyadda koowaad ay ku dhacaysaa waxaa la isweydiin karayaa marka maxaa keenay soomaaliya iyadoo taariikhda aan sheegnay in diintu mar hore ay soo gaartay in dad yacnii wax ka soo bartay waddamada reer galbeedka ay diintii ku soo dhiiradaan oo culimmadiiba lasoo hujuumo heerkaas in lasoo gaaro wadanka maxaa maxaa u sabab ah jasaakalla khayr sababta way iska caddahay horaana looga hadlay kitaabkeenan way ku caddahay sannadan way ku caddahay waxaan haddana aan ithaarinaya aharkii cumar ibn khataab radiallahu canhu oo leeyahay naxnu qowmun acazana allahu bilislaam famahma btaqayna alcizata fii hayrihi adalana allah dadka wax kale ma ahan waa sharaf raadinteeda ay ka raadinayaan islaamka khayrkiisa wax ku kalafa intaas wa waxaan leeyahay marka laba fariimood midna amxaarada aan u darayaa mid soomaaliyeeda kula hadlaa amxaarada waxaan leeyahay lan taahuduu أرضي ولا وطني ولا بحري ولا مقدار شبر فاعلموا أن لن تأخذوا أرضي ولا وطني ولا بحري ولا مقدار شبر فاعلموا أن ودنك ددبو ليه haddii kuwa axmaqiin ee aan waxba ogeyn idinku soo hogaamiyeen wadanka rijaalow leeyahan leh amaarada teed halkaasaa ugu baxa waxaa ii dhima ummadda soomaalida waxaan leeyahay laa xalla ilaa fi ljihaadi fajaahidul axbaasha laa tastaslimuu ou taxjumu qad kaana da'ba asaabiqiina wa darbahum faltaqtaduu bisaabiqiina litaslamuu wabillaahi towfiiq jazaak allah khayr waxaad leedahay xabashida dagaalkeeda ayaad aada u dhiiragelinaysaa aada u dhiiragelina halla dega halla yaysan qof idinka harinaa leeyahay waxay uga duwan tahay shisheeyaha kale uga duwan tahay iyada odow soo jireen waaye waxay ku taaxuysaa wadanka inay qabsato ee xoog ku qabsatay ku taaxuysaa dad axmaqiin ah ee wax ka buumada ugu jirto hataa beec u tahayna way u heshay saas darteed waxaan leeyahay soomaalida isgarab qabsada ha ka harin halka ma jiro hal kaloo imaanaya ma jiro ilaa in jihaadka la gala mooye waxaan leeyahay laa xalla ilaa fi ljihaadi laa xalla ilaa fi ljihaadi laa xalla ilaa fi ljihaadi fajaahidu laxbaasha laa tastaslimuu ow taxjumuu
waa tahay qeybaha dambe ayaan ku dhownahay sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin isla falanqeynta ayaan ku jirnaa su-aasha aan raba hadda inaan ku weydiiyo waxay tahay sistem ahaan iyo nidaam ahaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka talisaa wilaayaadka islaamiga ah dowladda federaalkana muqdisho iyo meelo kale maamul goboleedyada ay joogaan maxaa dhibaato ah oo lagu qabaa dowladda federaalka ee xaggeeda markaad eegto
runtii nimankan oo murtadiinta muqdisho khaasatan haystay meelaha kale gobolada dhibaato aada u weyn oo muuqata oo cid kastaa ka markhaati kacda yani dhibkoo dhib hadda oo mare la saari kara ama daah la saari karo ma ayagaa ka markhaati kacaa niman daroogo cuno oo rafaadsamad iska dhacaayo oo taakiir wasaaraha dhahayandhawed xamse lagu sheegayo ayaga dhan ka markhaati kacay marka dhibku dhib uu hadda qarsoon yacni dhac iyo dil iyo dhibaatayn iyo daroogo iyo zino iyo fuxshi iyo qamro la cabaayo iyo xumaan oo dhan ay ummaddii la dhex fadhiyaan marka fasaad fil ardi saamaynta ay leedahay waxa weeyaan dadkii maanta lacnadayaan ummaddii soomaalida ee shalay qaarkood u sacabatumayeen nimankan oo lahayn dowladaa noo dhalatay iyo dowladaan rabnaa dowladdii dimuquraadiyaddii waxa ay tahay hadda way soo taabteen macnaha way arkeenba wixii loo sheegayay horumaraa laydin gaarsiina nabadaa laydin gaarsiina waxaasa loo sheegay ma ogta beelan meel gawaacdlaa loogu orday hadda laakiin soomaalidu waxay arkeen nimankan dhibkooda iyo rafaadkooda iyo dadkii wax kasta canshuur meel kasta looga lahaya guriga waa laga qaadaya dukaanka waa laga qaadaya hadduu god qodan maayo god qashina midaad ag taagan wuxuu leeyahay keen canshuurti hadduu gurigan dayactiran maago waxaa leeyahay lacagti keen yacni meel lagu badbaada waa la weysanya umadii waa karta marka waxay keeneen xataa inay gurigan kaamera lagugu xiraa kaamerada korontada adaa bixinaysid adaana suuqa soo geda shan boqol doolar joogtaa adaa soo gadanaysid korontada ma dami kartid afar iyo labaatanka saac waa inay shidnaataa aday kugu socotaa korontadaas lacagta adaa soo bixinaya marka yacni ummaddii waa kartay waa kartay waa kartay hadda marka ummaddu waxay la taagan yihiin lacnad iyo nacayb iyo dagaal ay u muujinayaan kuwii baraha bulshada ka hadla ayaga hadda ku jeesteen maantana waxaa weeyaan dulo xaraasho iyo tuug iyo qaa'in baa lagu haya waa la caynayaa ninka odaga ah shaatigaa laga siibanaya hal kelima hadduu sheego masaajid meeshaan uu ka hadli jiray masaajidka beenta ka daaya leed waa lagu haystaa masaajidka ilaahay beenta iyo ramadaankan iyo been la sheegaayo ka daa marka waxaad dareemaysaa yacni ummaddu bulshadu way ku kacsan yihiin ninkan iyo maamulkiisa iyo idaaradiisa iyo qorshihiisa wixii loo sheega inay been yihiin oo baaba iyo burbur iyo dhibaato iyo cagaf howaadaysa guryaha xaaqay saq dhexe ilmiyo hurda kusoo kacaya laamiir kusoo dhacaya xataa loo sheegi ilmaha ka baxsa hadalka lama dhahayo yani cagafaa u imaanaysa markaas dariiqi waxay la taagan yihiin islaam waayeelo dhacday iyo oday tabcaan oo kutubaaya oo gurigiisa laga baxshay oo meel ilaa iska yaala ilmo yaryar oo bannaan iska yaala dhaxantaas iyo koylkaa ku dul dhacaya yacni ninkan waxaaba ku filanba ma dadka u dulmiyey habaarka ay habaarayaan aaba ku filanba nimankan waxa ku dhacay arkaysid waa masaayib ilahay xaggi uga yimid wey oo iska kaegana ka niyad jabeen kala carareen meel kasta ay kusoo jabaayaan ma aha wax yacni been cashiyatan waa duxaha dhacay waxaani wax muddo ummaddii muslimiinta la dhibaateynayo dadka madluumiinta ah yacni habaarka ay habaarayaan maanta dhan ayaaba ku filaanaya insha allahu tacala anaa kaafidoon waaya inta aanan su-aalaha gebagabada ah qaybin ee sheekh cazaam dabcan waxaad ka hadasheen dagaalka iyo muxiwarka uu ku wareegayo gaar ahaan hadda dowladda federaalka si gaara marka looga hadlo oo shisheeyuhu soomaalidu aad bay u garanayaan dagaalkooda iyo waxa keenaya in qof shisheeye ah la iska dhiciyo maxaad noo sheegi kartaa oo adillo ah hadday tahay qur-aanka iyo hadday tahay sunnaha waxa keenaya oo qofka soomaaliga ah maanta ku kalifaya inuu qorigiisa qaato oo uu la dagaalamo dowladda federaalka baraka allah fiika tan su-aasha u gelin waxaan ku darlaa wax yar sheekh cali jasaak allahu khayran saa sheekh cali uu sheegay nimankan fasaadkooda uu tira badayay nimankanuu hebel iyo hebel la yidhaahdano mayna lama dagaalaano oo lama dagaalaano laakiin waxuu la dagaalana waxaa weeyaan fasaadka diineed ee ay wadaan iyo fasaadka adduunyo ay wadaan meel dadkii waa caymatay haba yaraatay ma jirto mudda diintoodii way fasaadiyeen oo wax kastoo xumaana ayay keeneen dimuqraadiyadhe dasaatiir wadciyadhe gaalnimo oo dhan oo lasoo minguurinayadhe way keeneen wax kasta oo xaaraan ahaa maxay ka dhigeen xalaal bay ka dhigeen ashyaadii ilaahay tabaaraka wa tacaala loogu dhowaan jiray ee cibaadaadka ahaydna maxay ka dhigeen xaaraan bay ka dhigeen jihaadka ugu horeeya jihaadku waa cibaado janno ilaahay tabaaraka wa tacala laga gata weeyaan laakiin agtooda markaynu fiirino muxuu ka yahay waa shay mamnuuca oo xaaraana weeyaan in dadka muslimiinta ah ay isku mid noqdaan oo far iyo faraantigeed ay isku noqdaan meel kastay joogaan ma shay waajiba mase waa shay mustaxaba waa shay waajiba weeyaan laakiin agtooda in soomaali xataa midoodo ma rabaan iska dhaafinay muslimiin midoobaane soomaali xataa inay midoobaan ma rabaan waxaan ognahay intii yareed hadda samanka ee la odhan jiray laba qaybood baa isugu yimi hadda imise qaybood bay sii marayaan lix bay ka bateen soo maa de waa laga yaabaa qaar kalena inay soo wadaan hadha waxay soo wadaan marka inay qolo walba tiraahdo gurigayga iyo buulkayga ayaa dowlada inta hadda haddana kaga gudubno waxyaalaha loo dagaalamayo dee waxa kowka ah in ilaahay tabaaraka wa tacaala cadaabka adduunyada ee uu leeyahay iyo cadaabka aakhir labadaba kaa badbaadiyo ilahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegay haddaan dagaalami weyno wuxuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ina cadaabaya cadaab kulul ina cadaabaya ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliiman wayastabdil qowman hayrakum walaa taduruuhu shay-a wallahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu sheegay haddaad jihaadi weydaan cadaab kulul baa laydin cadaabaya cadaabka kululna mid adduunyana wuu leeyahay mid aakhirana wuu leeyahay midka adduunyada marka waxaa ka mid ah in gumaysi ku qabsado ayaa ka mid ah oo qofka hadduu gumaysi qabsado gumaysigu waa cadaab weeyaan haddii lagu dhaahdo guriga ma maamulinaysid ma dhaqaaqasid ma tukanasid ma cibaadaysanasid far ma dhaqaajin karta haddii lagu dhahdo ma cadaab ka daran baa jira cadaab ka daran haba yaraatee ma jiro gumaysigu wuxuu keenayaa in xaaskaaga la kubsado oo gabadhaada la kubsado oo hantidaada la qaato oo dhulkaaga la qaato oo wax kasta oo birimegeyda ahaa oo dhan lagu tunto ayuu keenaya ma cadaab ka daran baa jira cadaabkii aakhirana qofkii aan jihaadin wuu sugayaa marka in cadaab laga badbaado oo cadaabka adduunyadan laga badbaado kii aakhira laga badbaado asbaabaha loo jihaadayo ayay ka mid tahay waxyaalaha loo jihaadaya waxaa ka mid ah dee xayaatin raadinan ah oo qofka markuu adduunyada joogo inta yaruu nool yahay inuu xayaato helo ayuu rabaa weliba xayaato sacaadale inuu helo ayuu rabaa aakhirana markuu tagana inuu sacaado abadiya uu helo ayuu rabaa labadoo maxaa lagu helaa labadaba jihaadkan lagu helaa yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum limaa yuxyiikum markay salafka fasirayeen waxay ku fasireen inuu jihaadka yahay ayay ku fasireen marka qofku markuu jihaado uu halgamo ayuu wuxuu helayaa nolol adduunye oo raaxa leh nolol adduunyana markuu helo raaxalana tii aakhirana way sugaysaa ummaddeennibaa baaba'asa maatideennibaa baaba'asa imise haweena hadda jeelasha nimankan murtadiinta iyo gaalo meelay joogaanba u xidhan waxaa laga yaabaa qolkii loogu talagalay saddex qof ee waxaa laga yaaba maanta soddon qof labaatan qof inay jiifaan heer waxay gaadheen dadka maxaabiista ku jira xabsiga ku jira markuu isgedinayo oo dhinac isu gedinayo inuu labada dhinac labada qof hararaa ka jiifta oo kiciyo dhahdo waan isgedinayaa idinkuna isgediya waa ciqaab weeyaan waa dhibaato weeyaan inay murtadiin yihiin way tiro badlanto waxyaalaha caddaynaya kow waxaa ka ah dee waxay walaa siiyeen cadowgii iyo gaaladii oo nimankan maanta gacalkoodu muslimiin maahe gacalkoodu waa gaalo weeyaan ilaahayna jala wacalaa qur-aanka wuxuu ku sheegay ninkii gaalo gacal ka dhigtay inuu gaal yahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawalahu minkum fa inahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin waxyaalaha gaalnimada caddayna waxaa ka mid ah kitaabkii ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo sunnihii rasuulka iyo dhaxalkii ummadda intay meel iska dhigeen ayaa dasaatiir iyagu ay samaysteen oo gacan ku rimisa ayay samaysteen markaase waxay leeyihin dastuurkaasaa qaba xarafka je xarafka ba xarafka noocana kulli markaad fiirisid marka maxay dhigeen kitaabkii jaanib bay iska dhigeen maxay soo qaateen qawaaniin wad ay soo qaateen kaaga darane iyagu xataa may samaysanine waxay ka soo minguurinayaan qaar faransiis baa laga keenay qaar hindiyaa laga keenay qaar maraykan baa laga keenay dhaqama xataa waxaa lasoo guurinayaa gaalo oo annaga xataa waddankeena aan ku tadbiiq ismi karin ayankan markasta maxay tahay waa gaalnimo un weeyaan marka ashyaa badan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala xarimena way xalaaleeyin ashyaa badan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala xalaaleeyina way xarimeen oo kafaa biha kufran wayhay waan soo gebagabeynaynaa sheekh abuuraqiya waa gebagabadii dagaalka soomaaliya iyo yacni asbaabihiisa iyo waxa keenaya ayaad ka soo hadasheen soomaalidu way dhiban tahay dhinac walba maanta marka loo fiiriyo khayraadkii wadanka waa la boobaya dadkii shacabka ahaa dhib badan ayay qabaan hadday tahay caasimadda hadday tahay baadiyaha dadka jooga oo xataa mararka qaar shisheeyuhu ay iska duqeynayaan wadanka ma lahan quality control waxa soo gelaya cid kontarooleysa ma lahan xuduudaha wadanka way iska furan yihiin dadku aad bay u dhib qabaan maxaa xal ah si dhibaatada looga baxo jasaak alla khayr walaalkay su-aashaas jawaabteeda hora horaa u bixiyey waxayna ahayd laa xalla ilaa biljihaadi xal ma jiro ilaa jihaad mooye waxaa jihaadaya muslimiinta jihaadayaan waxaana lagula jihaada waxaa lagu jihaadayaa gaalada lagu jihaadaa wax kale iika uma taagan asaddu can sabiilillahi u taagan yahay diinta allah inay dadka ka hor istaagaan isbaaro ka dhigtaan ay dadka ka reebaan ay u taagan yihiin allahna yiri fii kitaabihi subxaanahu watacaala aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiililah asaduu can sabiililahi u taagan yihiin taasaana hantadooda u bixinayaan rabulciza wuxuu leeyahay fasayunfiquunaha uma takuunu calayhim xasra uma yuqlabuun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون بوليه waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed qofkii muslim ahow saa aakhardaan u badbaado adduunyadana si sharafle aad kaga tagto waxaan leeyahay qoriga hala qaato cadowgana halayska dhici jasaakum allah khayr waaya aad baad umahadsan tahay sheekh aburuqiya sheekh calakatiin maxaa gebageba ah xaggaaga waxaan ku gabagabayn lahaa baaq aan u jeedinayno dhallinyarada ama khaasatan soomaaliya ku nool oo qaarkood meelo kale loo ay u gacan haadayaan kuwo lagu leynayo south africa oo maalin kasta waa la dilay ganacsataa soomaaliya laleeyahay yacni kuwa yurub iyo maraykan ay joogaan ku dullaysan yihiin waxaan leenahay yani arrintaas beddelkeedao khayr badan ayaan idiin haynaa baaqaan idiin dirayno waxaan idiin haynaa cizi dunyaa wal aakhara adduunyada aad muluug noqotaan iyo boqoro yaa ayaan idiin haynaa aakharana aada noqotaan jannada meelaha ugu sarreeya kuwa galaw waxaan idinkugu baaqaynaa wax adduuniya aakharaba aad ku cisoobaysaan oo ah liiclaa'i kelimatillah inaa usoo diyaargarowdaan cadowgan soo duulay marka adinku soo baxaysaan gaalo fara badan oo afrikaan nuucyo kala duwan ah ayaa waddanka soo galay oo raba inay qabsadaan dekada ka dhigtaan badaha qabsadaan biriga qabsadaan dhulkii adinku aad ka tagteen oo ku dhalateen ay inka dhaxlaan ayay doonay idinkuna meelo kale aad gumaysi ku noolaataan marka waxaan leenahay sharaftigiinna iyo cisigiinna waxay ku jirtaa inaad ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa halgankeeda aad usoo jeesataan hubkiinna aad diyaarsataan naftiinna aad diyaarisaan wiilasha idinkale idinla mida ee cadowga hortaagan ee maraykan ka quusiya soomaaliya inuu si fiican salka u dhigto oo ka quusiya etoobiyaanku inay salka dhigtaan oo ka quusiya buruundi iyo ugandha inay raaxo ku noolaadaan ee maalin kasta waxa gudoodka ku wiil adinka idinla mida waay oo walaalihiina oo isku nasab tihiin kuwaas garab siiyaan leenaha maanta maanta meel dhammaystiray joogtaa raggaas meel bay soo gaarsiiyeen maanta meesha ugu fiicnayd haddana waxay u baahan taha bis in la isla qabto marka waxaan leenaha baashu gabangabay maraysaaye dhinaciinna maanta qabsada runtii nin kastoo dagaalka ka qayb gal asagaa sharaf ku yeelanaya diinta ilaah wuu cuseynayaa muslimiintuna waa guulaysanaa xaqiiqo waay shaki ma laha waa waxa qof kastoo mumin in rumeeya ay waajib ku tahay marna muslimiinta lagama yaabo in la yidhaahdo weligood dulli isaga jira ma dhacayso nasriga iyo guusha iyo cisaga ayagaa iskale waa xaqiiq waa waxyi ilaahay soo dejiye wey taariikh fiican idinka qoranto oo dulliga ka kaca oo dadkan meelaas ka fadhisaanoo maleecna u joogtaanoo maaragtay kuwo murtadiyo dharcada maalin kasta ay bastool idinku qabanayaan idin dullaysanayaan moobeelada idinka qaadanayaan yacni sharaftiinna ku ciyaarayaan waxaa inta ka baxdaan huquurta islaamka ciziga soo buuxiya cadowgana la xisaabtama leena waayahay gebagabadii xaggaaga adiga ayaa u dambeeya sheekh cazaam maxaad ku soo gebagabeynaysaa baarak allah fiika sheekh cali horta way xasuusiyey nin soomaaliyeed oo gabiyey buu xasuusiyey gebagiisi wuxuu dhahay ninka soomaaliyeed nin ruuxii holeele ka taga hogobka ciiddiisa hay dalashku maganta u noqdo abidka hooseyn macnaheed waxaa weeye marka dadkan dhallinyarta ah ee siiya caasilalkooda ka siiya caasa waxay ku hooseynayaan weligood kuwaa liitay maganta u noqdeen ay ka sii liidanayaan sidaa sheekhu dhahay markaa cisiga ha soo raadsadaan oo sharafta ha soo raadsadaan waxaan ku gabagabeynaya markaas bishaare aan u bishaaraynayo dhammaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan ummadda muslimiinta ee geeska afrika ku nool gaar ahaan soomaalida hadda luqadaan ku hadlaayo fahmaas ayaan ugu bishaaraynayaa nimaya waxaan idinku bishaaraynaya waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala oo waaxida oo casiis oo jabbaara wuxuu inoo ballanqaaday nasrigiyo guusha ayuu inoo ballanqaaday rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam isaguna wuxuu inoogu bishaariyey guul haddii markaa miidiyaha adduunka ka jira iyo baraha bulshada adduunka ka jira maskaxdiina ay qabsadeen oo ay idiin sheegeen inaan la guulaysanahayn waxaa idinku bishaaraynaya qof kastoo mu'mino iimaan ku jiro inaad guulaysanaysid baan kugu bishaaraynaya إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد تسوي الله تبارك وتعالى ولي وإن جندنا لهم الغالبون إنك يا قولي سنة إنك قولي سنة وإنك مسلمين وأكلوا الله تبارك وتعالى لي لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الله قوية وعزيزة وأن لقى حوق بدنين أين هو السجن دين كيسين ودنا وأن قولي سننا رسولك صلى الله عليه وسلم سنوح ليهي إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وحلي رسولك عليه الصلاة والسلام لك الله إيسو دوبو اللي تسيي بريغي سي قلبيت كي سبوا اللي تسيي بريغي سي قلبيت كي اللي تسيينا ومد أيضا باقب سنسا إففالها دان إففاليو وحي موغدا الله يرعى وحي موقتا عافماد إيه موقتا عافماد كنا دينتو كتشرح مركز فيرسين مركز إففالها موقنايا وعدو سي بربرايا waa gaalo sii baaba-aasa waa muslim soo kacaaya waa dadkii oo naxwa alislaam u jahaysanaya ayaa ii muuqata anigu waxaan rajaynayaa maalimaha soo socda iyo sanadada soo socda anu inaan gaari doono ma aqaani adiga hadda cabdisaaxilo hadlahaya inaad gaari doontana ma aqaani waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala muujinayaa oo meelo badan ka muuqda inay gaalo ay taxti ay sii tegaaso sii baaba-aaso ay tegaysa tusaalena waxaa kuugu filan nin maraykan la yidhaahdo ayaa adduunka ku qooqnaan jiray oo meel walba yidhi anaa booliska adduunka ka ah yidhi haddana adduunkiibu meel maalinba ka dambaysa maalin maalinta ka dambayso kasoo laalaabanaya yukrain qarashkeeda ma bixin karo farahan ka qaaday rayro hadday bixinayaan ha bixiyaan soomaaliya qarashkeeda ma bixin karo hadday maaragtay nimanka murtadiintii ay iska bixin karaan ha iska bixiyaan maxaad dareemaysaa marka kii ugu weynaaba oo hubul casriga ahaa hadduu sii laalaabanayo kuwii kale murtadiinta ee cagaha ee kabaqaadka u ahana iyaguna sidaasoo kale ayay noqonayaan ifafaalaha markaa muuqdaa waa ifafaalo bishaaraa weeyaan waa ifafaalo ah in diinka islaamku noolaan doono wuu noolya weligiibe laakiin ummadda uu maamuli doono ummaddu diinteeda usoo laaban doonto oo khayr iyo bishaare iyo barwaaqe la heli doono ayaa i muuqata ilaahayna de waa inoogu bishaareeyey rasuulkuna sala allahu caleyh wasalam wuu inoogu bishaareeyey marka qalbigeena intayn taa gashanno aynu ku dhabayno ficilkeena aan ugu bedelno aynu ilaahay tabaaraka wa tacala ugu dhowaano ayaan leeyahay أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة waa hagaag aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan mowduucu ku saabsan dagaalka soomaaliya ka socda uga hadlaynay waxaa nagala qayb galay mahadiha ka gaadho aanu leenahay sheekh abu ruqiya sheekh cali cabdulaahi iyo sheekh cazaam tan iyo mowduuc noocan ah intaanu ku kulmi doonno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون